يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
kuwa xaqa rumeeyow in badan oo ka mida qaysaska iyo suufidu waxay ku cunaan maalka dadka been oo ka jeediyaan jidka alle islaamka oo kuwa iyagu kaydsada dahabka iyo qalinka ee aan wax ku bixin jidka alle ugu bishaaree cadaab xanuun badan dahabka iyo fidada iyo lacagta la keediyey waxaa loola jeedaa kuwa aan sakada laga bixin